qaar ka mida maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa isku dayay maanta inay ka baxsadaan xabsigaasi mid ka mida ciidamada ilaalada xabsiga ayaa dhintay waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in maxaabiista samaysay iskudayga gacanta lagu dhigay dhammaantood wariyahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa dhacdadan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee somalilan xuseen axmed caydiid wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin xabsiga hargeysa kolley iskuday baa ka dhacay maanta maxaabiis dembiye culus u xidhnaa ay isku dayeen inay xabsiga kaga baxaan goor bay ku beegeen kolley kulul oo gooraha qadooyinka iyo wixii wax loogoy geenayaana xabsigu dhinacna mashquul ka yahay dhinacna cagtu yar goodo kale ayay runtii lagu beegay maxaabiis laga soo saaray qolkii ay dee lagu ogaa ka soo baxay oo dabeedna albaabkii dhexena soo dhaafay kii dabadana intay askari ku dileen dabadda ugaga baxay ayaa howlgal caynkaasa ka dhacay laakiin askartii gaarka sare haysay runtii ay ku dagaalameen qaar dabadda ka joogeena ay maxaan ku rahdaa dee baacsadeen oo eryadeen dadweynuhuna ka gacan siiyey dhammaantoodna gacanta lagu soo wada dhigay iyaga iyo dad kaloo loo tuhmayey inay la shaqaynayeen oo dabaddaaba gacanta lagu hayo gudahana la tuhunsan yahay inay magaranaysaa runtii gacanka heleen oo iyada lafteeda aanu magaranaysaa dee baarista ay ku socoto marka hawshaas waa hawl oberation dhacay oo isku day in maxaabiis ku baxsata ahayd laakiin dhicisoobay gacantana lagu hayay baaristeedii askare oo ciidankaa ku dhintay labana waa ku dhaawacmeen askarigaa dhintay taasi baan u diraynaa eheligiisii iyo qaraabadii iyo maxaan ku raa ciidanka dhammaantii iyo somalilandba waa ka tacsiideen dhageeridiisa labada askare ku dhaawacmaynaa ilah waxaan uga baryayn inuu dhaawacaa uga dhigo mid sahlan oo nabar gardaro uga dhigo waan runtii aad iyo aadna waxaan ugu ammaanayaa ciidankaa dibadda ka howlgala xabsiga ee markay waxaynu ognayaa inaan hubda ciidanka xabsiga gudihiisa inta badan hubka lalama galo maxaabiista lalama dhex tago ciidankii dibadda ka jooga waajibaadkiisii buu gutay waa runtii laga howlgalay arrinka waana la qabtay gacantan lagu wada dhigay waa ilahay mahaddi maanta haddaanaan lahayn maxaabiistii dembiyada ku xukunayd way baxsadeen maxaabiistaas waa maxaabiis dambiye culus ku xiran oo burcadadeed iyo argagixisaba isugu jira marka dhammaantood hubkansay ku heleen sacaad wasiir taasaad shacabka aad is weydiinaya taasi waa talabaarayo oo arrinta baaristu ku socoto marka ilaa hadda maxaa maxaa ilaa hadda tallaabo qaadeen
baaristii waa socota baan ku uri wixii tuhun galay ama debed ha lagu qabtee ama gud ha lagu qabtee ciidamada gacanta ku haya su-aalna weydiinaya wasiirka cadaaladda ee somalilan xuseen axmed caydiid wuxuu u waramayey wariyahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjir